Shacabka ku nool deegaanka xeebeedka Famu-Bajuni oo ka tirsan gobolka Jubbada Hoose ee dowlad goboleedka Jubbaland ayaa codsi degdeg ah u diray hay-adaha samafalka iyo dowladda hoose iyaga oo dalbanaya in wax laga qabto baahiyaha nololeed ee aasaasiga ah ee deegaankaasi haysta. Dadweynaha deegaanka ayaa sheegay in la tacaalayaan xaalad nololeed oo aad u liita gaar ahaan dhinacyada biyaha nadiifka ah, adeegyada waxaana ay ku baaqeen in laga jawaabo baaqooda maadaama nolosha ay ku adkaatay isla markaana aanay jirin adeegyo dowladeed ama hay-adeed oo joogto ah oo ka howlgala deegaankooda. Mid ka mid ah dadka ka kalluumaysatada xeebaha Famu-Bajuni wuxuu maamulka deegaanka ka codsaday inay soo gaarsiiyaan qalabka ay ku calaafanayaan kalluunka maadaama ay halkaasi ka jirto qalab la'aan.
run ahaantii badda caqabado fara badan baan la kulannaa mararka qaar si wanaagsan baan u shaqaysanaa in walba ee qalab la'aan ayna haysato mararka qaar laakiin badda aad bay u kacdaa waxaan ku tiirsanana ma haysano aan baddaas ahayn qalab la'aanna waana haysataa xagga doomaha iyo matoorada filinjideerada g b s-ka in badanna way dhacday in dhallinyaro g b s laan inta badda aadaan ay dhumaan noloshooda riski geliyaan marka cabashadeeda midaas ah waxaan jeclaan lahaa hay-adda yes haddana la joogto in garab ay nagu siiso ay nagu caawiso doomaha filinjideerada waxaa kale xataan dhihi lahaa gawaarida aan malaayga suuqa ku geyn lahayn soolarada filinjideerada ilaahay kuguma darnaada okiyaalaha iyo matoorada aan ku shaqaysan lahayn dhinaca kale faadumo waxa ay ka mid tahay umansooyinka ku dhaqan deegaanka Famu-Bajuni waxayna codsatay in la soo gaarsiiyo qalabka ay ku umalinayso hooyooyinka marka ay umalayaan.
lisada waaye waxaan rabaa gaargaar isbitaal ma haysano naagaha fooshaad markay qabto oo ambalaas ma haysano dhigba haddaa ugu dhacdo meelaan geysana ma haysano tuulaha dhan isbitaalka male gaargaarka male daawo male qof waxaan ka codsanahay hayadda ina kalmoona siisto asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu dhinaca kale gudoomiyaha deegaanka Famu-Bajuni ayaa sheegay in ay jirto baahi weyn oo dhanka waxbarashada ah iyadoo aysan jirin dugsi rasmi ah oo si buuxda u shaqeynaya annaga xagga waxbarashada xaggiisa aad baan gadaal ku jirnaa hadday tahay macallimiinta horta macallimiin in macallimiin fanna la keeno oo la biixiyo lacagtii xaggiisa laga bilaabo raskamboni ilaa kismaayo horta kismaayo iska dhaaf xoogaa iskuul oo dowladda jira ama mid oo private ah laakiin annaga degaan ahaan waxaan joognaa raskemboni burgaawo kudhaa mudhowa juula jowaye ilaa koya ama fuumad ayaa ugu dambaysa iyo mjonia waxbarashada xaggiisota aad baan liitaa waxaan codsanaynaa waxbarashada ee muhiim ah ilmahan oo maanta arkaysa oo fuuma indhahan ku aragteen haddaa waxbarashadaan loo samaynin badda ayaa galayaan qaar meel waxay noqonaa meel la dhahala oo meelaha aan shaqa lahayn ay aadamu tahay laakiin iskuulka haddii loo dhiiso waxbarashka meel kasta aadaya macallimiinta taayaadahana loo keeno dhibkeena muhiim waxa waaye waxbarashada ayaa dhib weyn ah waxbarasha haddaan la waaya wax walba waxay noqonaysa zero zero waay aadi tahay waxaan codsanaynaa annaga xoog nala siiyo dowladda xaggiisa iyo hay-adayaasha dhan inuu waxbarasha xoog la saaro waa u jeeda indhaheena annaga waxaan haysanaa madrasad oo qur'aanka haysanaa laakiin lowlaha macallimiin fiican haddaan la keeni lacagtana loo keeni lahaa waa la heli lahaa mutaa laakiin qoondu ma haysan inta ka keena macallimiinta macallimiinta meel kaas waa la keeni karmata midda ingiriiska midda soomaaliya midda carabiga iyo midtalyaan laakiin waxaa ku xiranta dhaqaala dhaqaalahun baa u jiddaa annaga waxaanu codsanaynaa dowladda xaggiisa iyo hay-adayaasha dhan in arrinta waxbarashada dadkeenna liita baajuunta in gacanta loo qabto waliba gacan midig aynu codsanaa waliba codsayn waxaan u sheeganaa hay-adda yes la dhahayo maanta ayagaa noo imaaday indhahooda ku aragta meesha ilma intay haysana boqolaal waa ka yarhim oo badan mata waxbarasha ma haysano martan codkeena waxaan rabnaa in xoog la saaro waxaana la joogaa suldaniyaasha oo ujeedaa nabaddhibka dhan isku mid waaye raskemboni ilaa meelahan dhan waxbarasha aad buu liitaa codsiga shacabka Famu-Bajuni waa mid muujinaya baahida dhabta ah ee u baahan in si degdeg ah wax loogu qabto